بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حطم نفسك حطم صنمك حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا وموضوع سلينا إنير وحكده إنير حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا صنمك كقدح جراه بربري naftaadana u arag wax yar wakaa mawduucaan rabno inaan ka hadalno limaada aan mawduucan uga hadlaynaa limaada maxaan mawduucan u doorannay oo ma sanamyaa inagu dhex jira qof kastoo inaga mida ma sanam yarbaa dhex jiijiifa may insha allah insha allah may sanam sanam waa wax la weyneeye uun waa wax la weyneeyo oo sifaad ilaahay uu leeyahay la siiyo hoggaansanaan weynayn kobcin ka dambayn u hoggaansanaan sanamka intaasaa macnahaasaa laga rabaa markaa hubaal waxa ah wax fara badani inay jidhkeena inay nafteenna inay ku dhex jiraan waa hubaal qodobkan markaa anigu aan sanamkaa uga soo amaahanay waxa weeyi cudurka la yidhaahdo alujb alcujb qofku inuu iscajabgeliyo a qofku inuu iscajabgeliyo oo uu ismoodo inuu wax yahay maalinta qofka ah ruux dumara ha noqdo ruux raga ha noqdo mas-uul ha noqdo qof laga mas-uul yahay ha noqdo wadaad ha noqdo waranla ha noqdo falyakun maa yashaa wuxuu doono ha noqdo maalinta uu qofku wax ismoodo inuu wax yahay ama aqoon isbido ama aqoontiisa uu wax iska moodo aqoontiisu inay hayrkii inay dhaafsiisan tahay ama camal camal uu la imanayo ama cibaado ha noqdo ama camal dacwadeed ha noqdo ama camal adduun ha noqdee uu camalkiisa isna isbido inuu dadka wax dhaafsiisan yahu wax dheersan yahay intaasoo idil waxaa la yidhahdaa waa cujub iscajabgelin marka cudurkaa ciddii laga helaa waxay u tahay muqadima ayaa waxay u tahay inuu qofkaasi sanam sanamyada ay tahay in laga takhalluso inuu jidhkiisa dhex jiifo oonu weli naftiisii ka xoroobin saasoo kale lidaalika mawduuca waxaan rabnaa inta aynaanu sanamyada dibadda la dagaalamin qofku inuu la dagaalamo bal horta naftiisa inuu ka daahiriyo bal wax inuu ismoodo mawduuca sababtaasaan uga hadlaynaa oo shaki kuma jiro inaanu qof kastoo inaga mid ihi inaanu marnaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ka maarmin wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata lacallakum tashkuruuna ilaahay wuxuu idinka soo saaray min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiinbaa idin dhalay idinka oo laa taclamuuna shay-an wax aad garanayseeni aanu jirin wax aqoon ah oo aad garanaysay aanu jirin adoo jaahil ah ayaan idinka soo saaray buu yidhi allah caloolaha hooyooyinkiin oo daciif ah markaasaa waxaan kuugu daray waa alla eh wa jacala lakum samca maqal waalabsaara arag waalaf'ida qalbiga intaasoo waa culammadu ay yidhaahdaan waa saddexda wasiilo ama waa saddexda waddo ee cilmiga lagu hanto samcun iyo basarun iyo fu'aad weeleeya oo fahma oo ha dhowtoole ka nuuga wixii uu ka fahmay axkaamta allah subxaanahu wa tacaala idan idinkoon saddexdaas aan ka faa'iidaysan karaynin ood si aad aqoon u lahaataan baan allah subxaanahu wa tacaala nicmaduhu inagu galladay ayay ka mid tahay waata markaa keentay adkaarta uu nabigeenna ina baray sala allahu calayhi wasalama ee loo bixiyey waa geedadka jannada qofka doonaya inuu jannada beer ku lahaado waxa aad badisaa laa xawla walaa quwata ilaa billaahi xiilad melihi quwadna melihi ilaa mid xagga alla ka timid mooyaane subxaanahu wa tacaala waa addoonnimo darajadii ugu dambaysay qofku markuu taa dhadhansado ama xoola ha lahaado ama magac ha lahaado ama ha ka dhasho dad caan ah ama ha lahaado wax allaale wixii loogu soo istaagi lahaa ama faqiir ha ahaado wasiir ha noqdo xaqiir ha noqdo wax allaale waxaa doontid noqo laa xawla xiilad melihi walaa quwata quwadna melihi ilaa mid allow xaggaaga ka timaada weeyaan taasaa markaa waxay gashay adkaarta ay tahay inaynu hadh iyo habeen afka aynu ku hayno si aynu u sugno si aynu u sugno addoonnimadeennii innagu inaan addooma nahay iyo ilaahay ilaahnimadiisii alrububiyata waaluluuhiyatana ilaahay in loo sugo adiguna aad isku qirtid alcubuudiyata allaahumma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار استغفار كسيد كيس النبي صلى الله عليه وسلم أو نبي الله آدم عليه السلام مركو سوحجي عرفة أو عرفة استاغي أو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك أو قري أيام cid allaale ciddii carafo tagtaa waxa ay jadiidisaa ahdigii marka aynu ahayn ruux caalamul arwaaxi markaynu ku jirnay waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi aadan dhabarkiisa uu ka soo saaray durriyadiisoo idil iyaga oo arwaax ah intuu hortooda keenay uu maalin carafa ahayd jabal carafa ahayd jabal raxma ahayd ayuu alla ku yii war anigu rabbigiin ma ahay qof kastoo ka hadlaya ayaa intiina dhegaysanaysaa qof kastoo inaga mid ihi maalintaa waxaynu nidhi bala shahidna allaw adigaa noo rabbi ah innagoo ruux ah ayaynu hogaansanaantii ilaahay qirnay kadibna arwaaxdii ilaahay waa sugay ilaa inta uu qof walba uu qadaraya fi lawxi lmaxfuud meesha iyo goorta iyo xilliga uu dhalanayo taasaa waxay keentay cid allaale ciddii soo xajida ee ilaahay uu u qoraa inay ballantaa ay ruuxeedu awgalay in ay ku jadiidiso marka ay tagto carafa oo labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk laydhaa waayah dadkao dhan ma soo xajiyaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam si aynanu u iloobin cahdigaa iyo ballantaad hore u gashay waa addoonnimadiiye ayaa imminka xadiiskii imminkaan akhrinay ahaa ducada istikfaarka ayuu nebiguina baray oo aroortiina marbaa inala yidhi akhriya gabalku markuu dumana marbaa inala yidhi akhriya oo maxaad leedahay wa ana cabduk addoonkaagii baan ahay ma intaasaa keliya may wa ana calaa cahdika ballantii aan kula galay ruuxaygu ay kula gashay fii jabali carafa inaad rabbigay tahay weli cahdigii baan ku jiraa baad leedahay habeenkiina mar baad leedahay aroortiina mar ayaad maxay todhe leedahay haadaa laa xawla walaa quwata ila billah wuxuu aad inooga digay nebigu sala allahu calayhi wasalama shirkiga waa inooga digey qur-aankuna waa inooga digey bal wuxuu qur-aanku inoo sheegay hawshii ay ambiyada ilaahay qabanayeenoo idili inay ahayd midnimada ilaahayna in la sugo shirkigana in lala dagaalamo oo la fogeeyo ambiyada ilaahayoo idilbaa hawshaa maxay toole qabanayay wuxuu aad inooga sii degay weliba nebigu waxaan la yidhaahdo ashirk alkhafiy shirkiga heh dadban ee qarsoon waa kaan rabna inaynu maanta xoogaa aynu kor istaagno oo aynu cujbiga soo hoosgeli doonaa waman yushrik biاllaahi fakaأnama khara min الsamaaءi fataktafuhu الطayru aw tahwii bihi الriixu fii makaanin saxiiq wuxuu la mid yahay biir allah subxaanahu wa tacaala qofka ilaahay u shariik yeela waxaad moodaa inuu samada ka soo dhacay fatakhtafuhu tayru markaasay shimbiruhu la kala boobaan hilibkiisa aw tahwii bihi riixu fii makaanin saxiiq ama dabeesha ayaa meel cidla oo fog ku tuurta waxa weeyaan waa tusaale maadi ah berigaa laga yaabaa inaanay saxaabadii nebiga sal allahu calayhi wasalam inaanay sawiri karaynin fa ka'annamaa khara min asamaa laakiin maanta markii diyaarada la sameeye iyo helikobtaro iyo wax cirka duuladda ilaa wa dhulkaa la socdaya qofka imminka diyaarad ka soo dhaca toddoba-iyo toban kun oo mitir diyaaradda kor maraysa qofka isagoon baarashuut xambaarsaneen lasoo tuuraa dareenka uu dareemo oksijiin la'aanta laabtu sida ay ciriiri ay u noqoto ee gudaha uga dumo ayuu nabigu ayuu qur-aanku sii sheegay markaa saxaabadu radiallaahu canhum de fa ka'annamaa khara min asamaa waxay meel yaroo dhow inuu ka soo dhacuunbay macnaha ay malaysanaya laakiin maanta adigu zamankaagii horu maray wuxuu ku tusay macnaha ay leedahay qof meel dheer laga soo ridaa sidaasuu la mid yahay buu yidhi qofka mushrika ihi bimacnaa ma degana qalbigiisu ma degana sakiinad ma leh tuma'niina ma leh ma hagaagsana socodkiisu ma wacna dhaqankiisu ma hagaagsana liannahu siduu imaam ibnuulqayim raximahullahu uu yidhi qof laabta waxaa jira qalbiga waxaa ku jira buu yidhi in yaro meel maran meel maran baa qalbiga ku jirta waxa keliya oo buuxiya waa iimaanka alla subxaanahu wa tacaala ashirka alkhafiy ou nebigu inooga digay sala allahu calayhi wasalama shirkiga qarsooni ee weliba ka sii qarsoon jinac hada jinac saqiir hada jinac dhagax madow dul socda oo habeen madow ay tahay miyaad arki kartaa saasuu nebigu inagu yidhi shirkigu sidaasuu u qarsoon yahay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam bimacnaa adigoo isku haysta inaad okay tahay kullu shayin tamaam salaadii oogaya cibaadadii ku jira xijaabkaagu okay kuu yahay cilaaqaadkaagu okay maxay tii waxba aanay kaa ayay wax yaro hoose waxar yaro hoose aduun baana is og qofka ku ag fadhiyaana ma oga safka qofka kugula tukanayaana ma oga saaxiib sokeeyahaagu ma oga cid qofkaad iskugu dhowdihiin ma oga aduunbaa og aduunbaa is og waxaa yare hoosta ka gunuusaya ee aan safka weli aan toosinaynin haadaa huwa shirku lkhafiy waa wax dadban oo fog oo fog oo kashkaya laabta ka sii fog oo marmar buu soo maaxaa isagoo qarmuun ishayn kari weydaa arabku xadaa oo uu wejigu muujiyaa markaasaad tidhahdaa yar qari in yar juhdi weyn baad samaysaa inaad caburisid ood celisid meeshiisii aad ku celisid haadaa ashirk alkhafiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu inooga digay ee aan rabno inaan maanta insha allah tacaala wakhtiga allah ka rajeeyo waqtiga ilahay inuu inoo barakeeye inaan maxay toole ku agaarkiisa aan ka hadalno alcujb inaad iscajab gelisa bal dhegayso wuxuu yidhi imaam cabdullaahi ibni almubaarak رحمه الله ورضي الله عنه يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب جهبد من جهابذ الأمة أمير المؤمنين في الحديث لح بلودنا الجهاد في سبيل الله بحجر خراسان بولس ودقال مجر قال الجوغة لح بلودنا حرم كالنبي صلى الله عليه وسلم بكتبك أخري جري مقاسا مال مال معها كم يذو أرضي كتغي صاحبك فضيل بن عياض kitaabu shifa ninkii qoray ayaa warqad ka daba qoray oo yidhi ma masaajidkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam cilmigii aad ka faafinaysay baad ka doorsatay meel kale inaad tagtid waa ninkii u soo qoray yaa caabid alxaramayni labada xaramayn ninka ugu cibaadada badanow kitaab la akhriyo iyo ilin saqbadh la ooya hadday cibaado kuu tahay cibaadadaadu agtaada annaga waxay ka tahay ciyaar iyo dhayal dhayal haddaad dhabankaaga iyo garhkaaga ilin aad ku ooyaysid hareeraha iyaga annaga waxaa ka qulmaya buu yidhi dhiig fii sabiilillaahi aan u daadinayno haadaa cabdullaahi ibni mubaarak wuxuu yidhi alcujbu cajabku iscajabintu hee an taraa anna cindaka shay-an laysa cinda hayrika waa inaad iskuwaxaad isku sheegaysaa inaad haysatid waxaanu qayrkaa haysan waxaad leedaha wallaahi anigu dhammeeyba kutubtayba ilaa goormun baan soo waday baasha kuwa kale kuwa kale wax ma garanayaan waxaad odhanaysaa anuu dadka waan ka yar fahmad dheerahay oo kuwan xoogaa ilaa lagu celceliyo mooyaane dhaqsada xuma fahmaan anu indheergarad baanahay waxa soo socdaan filaa waxa jooga maaho dhulka hoostiisa ma eego alcujb an taraa inaad is aragtid inaad wax haysatid kayrka aanu haysan dabcan haysashaada iyo waxaa lehna ilaahay baa laho lilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa fiihin cir wax ku maqan iyo dhul wax ku maqan iyo inta u hoosaysaba mulkigeeda ilaahay baa le subxaanahu wa tacaala waxaana asal ah wixii nicmad ah ee ilaahay uu kugu gallado oo ilaahay uu ku siiyo inaanad adigu isku celin cilmiga adigu ha isku celin dhaqanka wanaagsan adigu ha isku celin xoolaha adigu ha isku celin caqliga adigu ha isku celin caafimaadka adigu ha isku celin xogta hooseeda intaba waxaad tidhaahdaa lilaah ilaahay baa leh min allahi tabaaraka wa tacaala xag allay ka timid haadaa min allahi tabaaraka wa tacaala waxaa la mid ah cujbiga iscajabinta waxaa la mid ah xamdu nafsi naftaada ood mahadisid ya alla maanta caawa xalayo dhan baa tukanaye ya laba oday baa soo galay masaajid ayaroo kaftana ayaan gelgelinaya laba oday baa soo galay masaajid markaasaa yar dhalinyaro waxay arkeen aad u tukanaya oo da si fiican u khushuucsan labadii oday baa yidhi ninyow kan yari aad buu masaajidka ugu badan yahay shanta salaadoodii kama tagto bal imikana siduu u nuux nuuxsanaya salaada quruxda baleega intuu soo horjeestay buu welibana waan soomanahay igu dar buu soomanahay buu markaas hagaagsanahay alcujb xamdi nafsi qofku inuu naftiisa uu maxay toole uu naftiisa maxay toole inuu inuu mahadiyo waxaa ka mid a tilmaamaha cujbigu leeyahay cudurka ah in aad wax allaala waxaad samaysidba raalli aad ka tahay wax kastoo samaysid aad ku faraxdid aqoontaada camalkaaga oo aad adigu aad maxay toole isku celiso wax yarba ha ahaadee wuxuu yidhi imaam almuxaasibi isna caalim weyn culammadii ahay culammadii qarnigii labaad qarnigii saddexaad ee hijriga ahaa wuxuu yidhi alcujbu huwa xamdu nafsi waa naftaadood mahadisid ood ku mahadisid calaa maa camalti waxaad samaysay ama calimta in yaroo aqoonood kuu korodhay wa nisyaan oo aad ilowdid anna anicama min allaahi caza wajal nicamo idil inay ka timid xagga alla subxaanahu wa tacaala maxaa keena nafteennu inaynala weynaato sanamkan yare inagu jiraa inuu ballaadho ballaadho ballaadho ballaadho ballaadho maxaa keena toban qodoboo degdeg aan tilmaami in ka midana waan qaadani intaasaynu muxaadarada ku khatimi doonna insha allah waxaynanu ku xojini doonnaa sidee baynu uga gudubnaa naftan yaree xoogaa ina xakamaysanaysa dabcan asbaab baa jirta sida cudur waliba cudurrada jidhka ku dhacaaba hargabka macrafsheesh haada daak uu u leeyahay asbaab keenta cudurkan isaga la yidhaahdo cujbiga ama xamdiga naftaada inaad mahadisaana isaguna asbaabbaa keenta kow aljahlu billaahi caza wajal jaahilnimadaad ilaahay aad jaahil ka tahay waan ka sheekaynay labo aljahlu binafsi naftaadan kuugu jirto oonad aqooninba wax kalaad u haysata inay tahay saddex ihmaalu taskiyati nafs tarbiyadii iyo barbaarintii iyo layliskii nafta ood ilowdid afar karat alacmaal annaajixa wax kastood qabataa wuu hirgala u sagsiidhaa najax madrasadii waa naajix gurigii waa okay dhaqaalii waa kuwa okay wax walba ha welima kufitaanku kuguma badna ilaan kufitaanku ilaahay buu kusoo xasuusiyaayey wax kastood qabata waa naajix karat lmadx agagaarkaaga dadka joogo dhan baa ku ammaanaya alla heblaayo lama arag hebel maba jiraba se laguugu celinayo laguugu celinayaad moodaysaa dhab in ay maxay toole inay tahay lix culuwulyaddi wa nufuud alamr adoon cidba u baahanoo waxaagu un ay amar inaad bixisido saa sameeyo oo ummaddu ay wada samaynayso qillatu mukhaalatati alakifaa aad buu muhiim u yahay qodobkaas adiga oon la dhaqmin dad kaa karti badan oo kaa sarreeya cibaado iyo cilmi iyo camalba kaaga sarreeya adoon la dhaqmaynin ee waxaad qaadanaysaa mustawa kula mid ama mustawa kaa kaa hooseeya si aad garbaha u tustid inaad arkaysaa laakiin inuu inuu fadhiga inaad la badisid dad kaa aqoon badan oo kaa karti badan oo kaa indhadheermo badan may laanna waxaad arkaysaa intaaad leegtahaad arkaysaa markaad ag fadhiisatid alculamaa waljahaabida sagiira nafsi wax yar baad noqonaysaa mana doonayso lama bugta ay leenahay laakiin mid yaroo iminka alifbaada loo bilaabay mid yaroo iminka ujruumiyada loo yar baxitoo la akhrinayo in yaroo iminka la leeyahay baabu tahaarati adigoo soddon sana halkaa dul fadhiya baad kuwaa ka dhammaan laadahay ha akano dhegaysta ha akifaagii baanad ka qaybgelaynin tartan baanad ka qaybgelaynin barked baad ku dabaalanaysaa badda ma aadaysid tarbiyatu alabaweyn waa habka aynu habka inaloo soo barbaariyey habka inaloo soo barbaariyey guri qof kastoo inaga mid ihi guri buu ka soo baxay isagoo yar la soo barbaariyey labada waalid habka ay qofka u barbaariyaan oo had iyo jeer la ammaano inankayga inantayda soo soo soo maarataan waalidiinta weliba hooyooyinka weli maad aragtay hooyo maxay tiro dimka iskuul loogu yeero inankaagu sana allah inankaygu waxaa maba sameeyo Al- inankaygu xagga akhlaaqda aqoonta laga yaabaa laakiin may may may may may ku ku kari maysid kani waa dhibaato haysata meesh tarbiyadaasaa markiiba waxay soo saaraysaa qofkii qof ina inuu naftiisu ay maxay la tahay casiiz naftiisu inay la tahay qofka oo daciif ah qofka oo iskiid maxay tore daciif u ah iyo qodobka lixaad allahayna badbaadiyo al-ishtihaar bayna annaas qofku dadka hadduu ku dhex caan noqdo mushkilad haddii caan uu noqdo meelaha markuu marmanayo waa hebel waa heblaayo isna ah, waa cudur weyn isaguna way weyn weyn weynoo xoogaa in yar waxaa gelaysa isna maxay toolayeen heh waa cudur isna tobankaa qodobi way tilmaamaan waxyaabaha cujbiga keena tobankaba ka wada sheekayn kari maayo ee in yar baan qaadan aljahlu billaahi caza wajal ilaahay oo jaahil lagu yahay فالله سبحانه وتعالى محاد نفتاذا محاد نفتاذا aad ugu celini ood u moodi inay wax tahay maxaad u moodi hadii ilaahay wallahi lawla allahi lawla allahi mahtadayna sawmahayn sawmahayn anaashiidii nabi maxamed iyo saxaabadu ay qaadayeen sal sallam allaan ku dhaarto allaan ku dhaartay haddaanuna hanuunin maanu hanuunismi lahayn Eeg, hanuunkii halkuu nabigu u celinayo allahu subxaanahu wa tacaala idan aqoon la'aanta qofku aanu garan nicmadani min allaahi tabaaraka wa tacaala inay tahay iyo qadarid la'aanta uu qadarin laayay allah wamaa qadarullaha xaqa qadrih qadarin la'aantaasina waxay qofku ku kaliftaa inuu nicmadaha ilaaha inuu isagu isku nasbo oo uu yeelo walain shi'naa nabi maxamed buu ilaahay la hadlaya sala allahu calayhi wasalam walain shi'naa lanadhabanna biladii awxaynaa ilayk ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا هذا رسول الله إله إلا هدليا ولو شئنا هدان دون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أذيو أو آخر الأنبياء حبيب الرحمن أه سبحانه وتعالى أيا يري ولئن شئنا هدان دون لنذهبن وان علم biladii shaygii awxaynaa ilayka aan kuugu waxyoonay qur'aanka ahaa qur'aanka laftiisa haddaan doono dib baan kaagalan doqon noqon doonaa so qur-aanku nicmad ilaahay ma nicmadan nuurka ah haddaan doono buu yidhi allah subxana wataala waan kaala noqon hee uma laa tajidu laka bihi calayna wakiila cid kaaga wakiila inaan soo celiyana agtayda ka heli maysid nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maxaa arrintaa iga hayaa ilaa raxmatan min rabbik naxariis uu rabbigaa kuu naxariisanayaa kugu hayaa nabi maxamed sal slam inuu qur'aankaa nicmadii inaanan kaala noqon inna fadlahu fadliga ilaahay uu kugu leeyahay nabi maxamed slam kaana calayka kabiira hada rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam ayaa la leeyahay qur'aankan iyo waxyigan iyo nuurkan iyo siraadkan iyo shareecaddan iyo xaqan iyo iftiinkan ha isku nisbayn adigu yaa rasuulallahi sal allahu calayhi wasalam ee u nisbe ilaahay subxaanahu wa tacaala dharaarta ay gasho allaahu wa rasuuluhu ee aan la odhan allaahu uma rasuuluhu la odhanna de intaba waan kaala noqon baa nabi maxamed lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka arrinta halkaa nabi maxamed sidaa lagula hadlay innagu halkee baynu ka joognaa markaad hidaayaddii aad ku faantid qur-aankaad xafida in yaroo cujbigu kugu galo cibaadaadkii in yaroo cujbigu kugu galo ood u aragtid dadka dambiilayaasha ku jira adigu inaad jannada joogtid iyagiina naar inay dhex fadhiyaan ood kor aad kala soo hadashid halkaad u daadagi lahaydad gacmaha qaban lahayd eed odhan lahayd kadaalika kunna famana allaahu calayna sidiinaasoo kale aanu ahay ilaahay baana hanuuniyey fadligan aanu joognaa ku jirnaa maanta mid aanu ku haysanno ma aha aqoon iyo cabqariyadna ku jirta eh xag allay ka timid ilaahay wuu karaa inaad saa aad tihiin annaga inuu naga dhigo sidaa tihiinna inuu idinka inaga dhigo yafcalu llaahu maa yashaa kii dhaartay yidhi wallaahi wallaahi laa yakfiru llaahu lifulaan allaan ku dhaartay hebel ilaahay u dembi dhaafi maayo faawxa allaahu ilaa rasuulillaahi uu nebigu allah subxana wa tacala nabi maxamed u waxyoodo ku yidhi man haada aladii yata'allahu calaya an laa akfira lifulaan war ninkan dhaaranaya ee ishuba inaanan hebel u dhaafaynin dembigiisa waa ayo fa ogow buu yidhi dembigiisii waan dhaafay adigana camalkaagii baan hoobiyey buu ku yidhi alla subxaanahu wa tacaala haadaa huwa nadrada ay tahay inaanu eegno mudnibiinta muslimiinta ah ee dembiga ku jira ee cusaada ah ee dacwada ka fog ee khaflada ku jira ee hanuunka ka fog waa inaan loo eegin inay yihiin dad maxay tole khalaas ah laakiin waa in loo eegaa dad mubtaliin ah ibtilaa min allahi tabaaraka wa tacaala uu ku socdo u baahan gacan naxariisa oo maxay tole ilallahi tabaaraka wa tacaala u soo dhowaysa xadiidkii qudsiga ah waxaa ku jiray yaa cibaadii innamaa hiya acmaalukum xadiidkii dheeraa uxsiihaa lakum uma uwafiikum iyaahaa faman wajada khayran falyaxmad illaah waman wajada hayra dalika falaa yaluumanna ilaa nafsa xadiidkii dheeraa dheeraa dheeraa aadka u macaanaa ilaahay uluuhiyadiisa ka sheekaynaya subxaanahu wa tacaala yaa cibaadii buu yidhi addoommahaygo inamaa hiya acmaalukum wax kale ma aha anigu inaan idin cadaabo oon jahanamo idingeliyo oon saqara idingeliyo oon xutamo idingeliyo oon qaaraca idinka dabadiro oon xaaqa ma aha maa yafcal illaahu bicadaabikum war inaan idin cadaabo kuma macaansanayo buu yidhi allah subxaana wa tacaala hawl aan ilaahnimadayda ka sarraysa weeyi ee inamaa hiya acmaalukum waa wixii intaad nooleedeen aad qabsateen uxsiihaa lakum waan idin aruuriyey meel baanan idinku qoray wa kulla insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqih wanukriju lahu ywma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba khrisna qof walba kitaabkiisa qoortaan u suray bui allah subxaanahu wa tacaala halkaasaanan kala xisaabtami doona dhaarta yowma alqiyaama eehee inamaa hiya acmaalukum waa acmaashii aad la timaadeen ama khayr ha noqoto ama shari ha noqoto rabbow adigu hawshaadu waa maxay maxaad noo qabatay uxsiihaa lakum waan idiin qoray uun umma uwafiikum iyaahaa waanan idinka abaalmarinayaa dhalaarta yowmaalqiyaama acmaasha faman wajada khayran qofkii marka aan la xisaabtamo khayr helow falyaxmad illaaha eeg markuu qofkii khayr helow falyaxmad illaah ma haddii ilaahay u celi ha odhanin waan shaqaystay sidii ninkii shanta boqol ee sanna yahuudiga ahaa ayna looga sheekeeyey aad ilaahay u cibaadaystay hamsamiat caam shan boqoloo san u cibaado ku jiray yacbudullaha kaiira markaasaa markii lala xisaabtamay baa waxaa la yidhi jannada geliya naxariista ilaahay jannada ku geliya markaasuu yidhi may bal bicamalii shan boqolun baan sannaan foorarsanaaye wax mahay naxariista naxariistu haynoo dambayso laakiin shantii boqoli aaway markaasaa layidhi haa ma xisaabbaad diyaar u tahay tacaala xabiibi waa loo yeedhay waxaa layidhi shantiisa boqolee sanna meel dhiga meelaa lagu kuusay waxaa layidhi nicmad nicmadaha ilaahay ka mida isha aragga araggaa layidhi usoo qaada araggaa loola miisaamay shan boqol oo sanno wuxuu camal la yimid nicmadii aragga ayuu gudi kari waayey shan boqol oo sanno cibaado ku gudi kari waayey markaasaa l haye xisaabta ka waran idhabuu bihi ila annaar haddaba xaggaa ula carara markaasuu bal biraxmatika yaa rabbi rabbow naxariistaada naxariistaada buu muxutul marka ma aha karatu salaatin ma aha xataa nebigu sala allahu calay wasallam waa kii inagu yidhi karatu camal ku geli maysaan jannada markaasay ku walaa anta yaa rasuul allah adigu xataa miyaanad isku gelaynin camal markaasuu yidhi anigu xataa camal jannada kuma gelayo ilaa an yatahammadaniy allaahu bifadlin minhu waraxma ilaa uu ilaahay ikordhigo fadli xaggiisa ka yimid iyo naxariis mooyaane camal engegan oo ii xisaabtamoo waan akhriyay qur-aanka toban iigu dhufo maqraan ahriya maqra wadaadada iminka qaar baa markay dadka wacdinayaan waa xisaabiyaan toban maqraad akhrida intaasoo aayadood baa ku jirta midiiba maxay toolay waa toban maxay toolay ku dhufo calculationkaa lagu dhuftaa intaasoo milyan oo ajir baad heshay warma sidaasaa ilaahay lagula dhaqma subxaanahu wa tacaala xisaab xisaab xisaab xidh baynu ilaahay la samaynaa maaha waxa weeyaan waa qubuul karadii maaha farabadnaantii maaha ee waa maxay siduu cabdullaahi ibni cumar xadiiskii saxiixa ahaa uu ku yidhi mawquufka u ahaa isaga ilaahay waxaan ka rajaynay buu yidhi sajdad keliya oo aan u sujuuday inuu iga aqbalo markaasay yidhahdeen sodiga ibnu saxaabati rasuulillaah ah ee nabiga la soo kulmay sl slam wuxuu yidhi innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin haddii uu iga aqbalo uun sujuud keli ah waxay markhaati ka tahay muttaqiinta inaan ka mid ahay allah iga aqbalaya subxaanahu wa tacaala kaasi waxa weeyaan aljahlu binnafs aljahlu billaah ilaahay oo qofkuu jaahil uu ka yahay oo aanu aqoonin allah sidee loola dhaqmaa subxaanahu wa tacaala qodobka labaad ee keena alcujub qofku inuu ismahadiyo waxaa ka mid ah aljahlu binnafsi adiga oo naftaadaba aan garanaynin oo jaahil ka ah qul laa amliku linafsii nafcan walaa duraa ilaa maa shaa allah naftayda qul ku dheh nabi maxamed sal slam ummadaada naftayda anfacna uma hayo dheefna uma hayo dhibna uma hayo ilaa wax xagga alla subxaanahu wa tacaala maxay tole ka yimid hada hu idan fahamka aad fahamtid naftaada oo aad og tahay inay muqasir tahay oy gaabinayso subxaana allahi alcaliy alqadiir malaa'igta ilaahay bal fiiri xadiiskii nebigu nagu yidhi sala allahu calayhi wasalam addat isamaawaatu waxuqa lahaa an ta'id فوالله ما فيها موقع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد يقول سبوح سبوح قدوس قدوس ربنا ما عبدناك حق عبادتك منذ يوم خلقه الله samadii buu nebigu sal allahu calayhi wasalam culayska malaa'igta saaran awgeed waxaad moodaa sida loox aad meel dhigtay ood culays badan aad saartay siduu looxu u ciiro ayay samadii u soo ciirtay buu yidhi malaa'igtan faraha badan ee saaran allaan ku dhaartay buu nebigu sal allahu calayhi wasalam afar farood meel la dhiga samada kama madhna ilaa uu joogo malag malaa'igta ilaahay ka midoo fooda dhulka ku haya maalintuu ilaahay abuuray ilaa yowma alqiyaama saddexdaa kelmadood ku celcelinaya subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waruux rabbanaa maa cabadnaaka xaqa cibaadatik sarreeya subxaanow xumaanow idilka sarreeye rabbow cibaadadii aad u qalantay ilaahnimo inaan kuugu caabudo kumaan caabudin hadda wax kale ma hayaan foodunbay dhulka ku hayaan waa hawshoodu waa intaa haadaa huwa marka markaad ogaatid adiga shan salaadood tuko daqiiqo waa marka aad ku tukatid tajwiid muratal ah bal jamaacaddana gaadh intaa yaroo maxay tolay ramadaanna sug zakana haddaad haysatid maxay tolo iska bixi ummadana gacantaadana ha ka nabadgalaan aftaadana afkaagana ha ka nabadgalaan khalaas intaa haddaynu isku moodno ka warrama inaynu hawl weyn inaynu qabannay oo nafteennii yareed aynu u haysannaba inaynu nahay shay cajiib ah aynu maxay tole u haysanno halkii aynu taqsiirka aynu maxay tole ku waajibi lahayn ihmaalu taskiyati nafsi qodobka saddexaad waxa aynu aad iyo aad u yaraynay oo inaynu isku sheegin oo aan hadalladeenna ku badnayn taskiyatu nafs nafta oo la daahiriyo hubaal waxa ah hadduu maanta hargebi nagu dhaco ama jidhkeenna ku soo degdego cudur allah aynaga sarraysiiye ama ilmaheenna wax yari ay gaadhaan hubaal waxa ah habeenkaa inaynanu seexanaynin ama waaga ugu horreeya inaynu degdegi si aynu u soo ogaano ilmahaa yaree qufacaya ama qofkaa xumadda haysato ama qofkaa xalay bogga haystay si aan dhakhtar hebel ugu tago oon idhaahdo maxaa haya degdegna dawadaan usoo iibsannaa sow jidhkeenna saa ulama tacaamulno saasaynu jidhkeenna ula tacaamulnaa ka waran laakiin haddaad salaad tukatid salaaddii maqrib baa imkayna haysa oo marka aad salaama naqsatid aad garan weyda wax allaale waxaad tukatay ood xataa ilowdid imaamkii ku tukiyey aayaduhu inagu tukiyey aayadihii jahriga ahaa haddaad weydiisid tijaabiyana markaad tukataan soo baxdaan asxaabtiin intiina saaxiibkiis weydiiya rakcaddii horurta muxuu inagu tukiyey garan maayo yaa allah ya ma nadkur markaasaa salaada boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan maskaxdeenu way way maqan tahay allah subxaanahu wa tacaalaa xagga aad ku sujuudaysa ayuu kaa xigaa marka aad tukanaysid haddaad janjarsid oo hareeraha aadeegtid ilaahay wuu kula hadlaa wuxuu ku yidhaa naftay addoonka igow cidda ii kaa dhaanta eed u jeejeedsanaysaad iga jeedsanaysaa waa ayagu alla yidhahda subxaana halkeed igaga maqan tahay haddii iminka boqor kuu yeedho ama madaxweyne kuu yeedho ama nin qiimayo qaayala kuu yeedho habeenkii o dhan baad sii diyaarinaysaa waxaad xidhanaysid meesha aad fadhiisanaysid hadalka maxaad ku bilaabi dhex maxaad kaga dhigi maxaad ku khatimi maxaad weydiin ma dhul iyo adduun mise gaadhi yaroo zaxmadda hargeysa kaa saara habeenkao dhan seexan maysid saad isku rogrogaysid kaa maxaad ku odhan biritoola ballanta aad la leedahay أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبع المثاني تضبضي لقول لاب لابني الركوع ضعين إنه فورسيني أود ربك أذهر جوتي هدات كما قنتهي كور وايه ka maqnaashu waa meel haddaad dareemi weydid qalbigaagu inuu buko dawo degdega u baahan yahayna ka war hadi mushkila markaa mushkiladu waxa wey markaa jasadkan caadiga ah ee afar maalmood shan maalmood kadib marka la aaso baaba'aya in yaroo biyo ah in yaroo brotiin ah in yaroo karbohaydraat ah in yaroo bir ah in yaroo magnesium ah in yaroo calcium ah in yaroo fosfat ah in yaroo nuurad ah intaa wey jirhkeennu bas haddii la isku dardaro oo iminka aad tidaahid haddii waxa bir inagu jiroo dhan la keeno waa laba busmaar haddii la keeno nuuradda maxaytoola inagu jirta waa laba kiishoo yaryar haddaad doontid inaad hargaysa ka soo iibsatid intaa qodob ee aan sheegay toddobaatan doolar ma aha gebigooduba waxaa jirhkeedhu uga samaysan yahay lidaalika marka qabriga la dhigo islamarkaaba baaba'a soo maaha maxaa hadhan laakiin ruuxii aawe ayna ruux ruuxii iyo naftii ilaahay subxaanahu wa tacaala tabqaa baaqiya horena way u jirtay inta aan uurka hooyadaa lagugu ridinna way jirtay oo xadiiskii saxiix ahaaya nebigu sal allahu alayhi wasalam alisraa walmicraajka biyahanif fadhida biyahanif kula kaftameeya eeg markii israa walmicraajka nebiga sal allahu alay wasalam la rafacay ayaa wuxuu u tegay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo xagga midigna wax fara badan oo madoobi ka xigo xagga bidixna wax fara badan oo madoobi ka xigo wula hadlay nebi maxamed yaa khaliil yaa abalambiyaa nebi ibraahim markuu dhanka midig eego wuu farxaayo wuu qoslaa markuu dhanka bidix eegana wuu naxaa markaasuu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam duulkan aad marka midigta eegaysidna aad farxaysid marka kalena aad naxaysid waa ayo markaasuu nebiyullaahi ibraahim ku yidhi waa arwaaxdii ummaddayda inta aan weli la uumin ilma aadan waxii arwaax ay lahaayeenoo idil baa nebiyullaahi ibraahim hareeraha ka fadhiya kuwaa midigta iga xigaa buu yidhi waa maxay waa kuwii camalkoodu saalixa ahaa waa aniga markaan jalleecdo farxaya duulkaa bidixda iga fadhiyaana waa duulka camalkoodu ku dhammaan doono suu alkhaatima markaan arka ayaan maxay toolay marka ruuxaagu ilaa halkaasuu jiray ruuxaagu wuu nool yahay naftii markii lagugu abuuray ee afartan maalmood caloosha hooyada aad ku jirtay afartan kale afartan kale boqol iyo labaatan habeen markaad jirtay ayuu malakul jibriil ruuxii naftaada ku abuuray qadar baa kuu qoran nololeed oo geeri baa ku xigta kadibna ruuxii naftii jasadkii dhulkii laga abuuray buu ku noqdaa biyihii biyuu noqdaa fosfaatkii fosfaat buu noqdaa magnesiumkii magnesium buu noqdaa khalaas ilaa cajaba danab ayaa ka hadha buyu nebigu sala allahu calayhi wasalam laakiin nafta meesha muhiimka ay tahay in la barbaariyo ee la eega een leenahay taskiyatu nafs ayaa inaga maqan waa ruuxeenna waa qalbigeenna waa fu'aadkeenna waa marka aayadaha ilaahay aad maqlayso sidee buu yahay xaalkaagu masir bedeshaa wacdigu ma ku bedelaa muslimiinta dhibta haysataa ma ku saamaysaa markaad macaasida iyo macsiyada markaad aragtid inaad waxba ka qaban karaynin ma ciishootaa oo ilaahay ma tiraad waba qaban kari mayne kuwan adigu si ugu tali haadaa huwa taskiyatu nafs aynu ka tagno qodobka shanaad karat lmadx in aad aad lagu ammaano ammaanka faraha badan ma fiicna waa kii nabigu sal allahu alayhi wasalam arkay nin ammaanaya walaalkii hortiisa wuu ammaanayay markaasuu nebigu wuxuu ku yiri sal slam wayaxaka waryaa qatacta cunuqa saaxibik walaalkaa qoortaad ka goysay buu yidhi bimacnaa waad lugoysay walaalkaa waad lugaysay low samicahaa maa aflax ammaantan aad ku celcelinaysa hadduu qaato oo isna uu rumaysto weligii liibaani maayo buu nebigu sala allahu calayhi wasalam marka almu'minu mir'aatu akhiih xadiiskii kale oo walaalkaa iyo walaasha inaad muraayad u noqotaa muraayad muraayaddu markaa markaad hor istaagtid saxarka yaray kugu yaalla waad ka aragtaa soo maha muraayaddu been kuuma sheegto wixii walaalkaa wanaag aad ku aragtidna u sheeg wixii laablaab iyo walaasha aad ku aragtsi yaroo gaaban dee addiinu nasiixa tilmaam laakiin madaxiga faraha badan iyo ammaanta faraha badan ma bannaana tobankii qodobaan idiin tilmaamay shantaasaan kaga eekaanayaa inta kale lacala allah meelaha inaad u raadsataan naftaada ood ku cajabgelisaa oo naftaada oo aad mahadisaa khatarta ay leedahay eeg wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam saddex qofka way halaagaan saddex qofka way halaagaan shux mutaac bakhaylnimo loo hoggaansamo wa hawa mutabac hawadaada oo la dabagalo ood addoon u noqotid wa icjaabu almar'i binafsih iyo naftaada oo aad mahadisaa saddexdaasi waa halaag buu nebigu sala allahu calayhi wasalam shux mutaac wakhtigaagaoo diinta ilahay aad kala bakhayshid xoolahaagiioo diinta ilaahay aad kala bakhayshid maankaagiiyo maskaxdaadiiyo maxaytole aad la bakhayshid ood wax kalena aad deeqsi ugu tahay diin ilaahay iyo gargaar alla markay timidna aad bakhayl aad kala noqotid shuxan mutaac buu yidhi iyo hawaa mutabac adiga oo og xukm allah xukunka ilaahay arrinta qaala allaahu iyo qaala rasul sal slm ay kuu caddahay inaad agmartid hawadu waa taas haddaanad ogayn xukunka allah arrintaa uu ka qabayo nebigu sal slam jaahil baata waa lagu bari mushkilad maaha haddaad ilowdana waa lagu xasuusin mushkilad maaha ee maxaa mushkilad ah adiga oo og inuu xukunka ilaahay sidaa uu yahay oo geedka go'an ay tahay muranma doonto ay tahay marka aad agmartid waa hawa hawadaadii baad ka dhigatay markaa ilaah duunallaahi tabaaraka wa tacaala ma aragtay qofka hawadiisa ilaahay ka dhigta min duunillaahi so ilahay qur-aan ma odhan waa maxay waa xaqood og tahay oonu muran kaaga jirin oonu madmadoobi kaaga jirin oonad wadaadna u doonanaynin fatwana aanad ka raadsanaynin laabtaadana waxari kaaga jirin sida cadceeddaad u arkay sida aad u arkaysid inuu xukunku ilaahay sidaa inuu yahay oonad u hogaansamayna aad agmaraysid hawa hawa mutabac iyo waicjaabu lmari binafsih icjaabu lmari binafsih marka asal maxaa u ahaa ibliis soo maha ibliis baa aabbo u ahaa aadam calayhi salaam u sujuud sujuudu taxiyata wataqdiir laa sujuuda cibaada cibaada ahaanha caabudunoo rabbi keligii baa loo sujuudaaye ixtiraam iyo taqdiirin u hogaansamow aadam calayhi salaam icjaabu lmari binafsih maaniga buu yidhi maaniga ayaa maxaan aad ciidda iyo dhoobada iyo waxaan la gergeranaynin iminka aad ka samaysa hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura arbaciina caaman baa nebiyullaahi aadam fi ljanna la garan laha muxuu yahay waxaan aan la garanaynin iminka ciidda iyo dhoobada aad ka sasamaysay ha ayaad anigii dabka iyo wax laga sameeyey intaasoo dhan ku caabudi aad leedahay u hoobso mushkilad icjaabu lmar'i binafsih naftiisiibuu isla yaabay naftiisiibuu cajabgelisay waata isaga iyo duriyadiisa ku xukuntay ilaa yowmi ddiin inay jahannamo inay maxaytole ku jiraan icjaabu lmar'i binafsih laakiin nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii la sharfay ee la siiyey jannadii ee cun la yidhi ee cab la yidhi ee la yidhi geedka ayriska ilaali ay naftiisa waxoogaa geedkii maxaytole uu cunay fatalaqaa aadamu min rabbihi bikalimaatin faatamahun fataaba calayhi khlasna khalaas mu adkaysan nabiyullaahi aadamo ma odhan geedka adigu halkan maxaad iigu keentay haddaanan cunaynin markuu dembi galaba isla markiiba wuxuu ogolaaday inuu dhacay oo uu dembiu galay toobad ayuu la yimid waana laga aqbalay farqigaasaa u dhexeeya ibliis iyo aadam calayhi salaam ibliis wuu qaldamay laakiin qaladkiisii buu ku sii adkaystay waanu diiday ilaahay inuu hogaansamo aadam calayhi salaam aydan akhta'a amarkii la siiyey ma qaadanin waa kii geedkii cunay laakiin miyuu ku sii adkaystay kuma sii adkaysana markiiba toobad degdega ayuu maxay tole isaga iyo xaawa labaduba toobad degdegay maxay tole la yimaadeen jannadii baa laga soo sooro waynaga ilaa maanta tarbayna ilmo aadam aynu maxay tole aynu aynu nahay idan icjaabu lmar'i naftaada oo ku cajabgelisaa waa muhlik waanay kullu goynaysaa jid qalad ahna way kugu ridaysaa waxaa kaluu icjaabkuu sameeyaa marka aad tukatidee salaadaada ku cajabiso eed soontidee soontaada ku cajabiso ee aad xiriirisid dadka ee xiriirkaasi ku cajabiyo ee aad hadashideed hadalkaaga ku cajabiyo ee aad bixisidee bixintaada ku cajabiso ee aad istaagtidee socodkaaga ku cajabiyo eed gebigaagibaad ka dhammaan weydid soo mushkilad maaha yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa war sheegsheegitaan aad sheegataan waxan aad sadaqada ula baxaysaan iyo dadka aad wax siisaanoo hadal xun aad daba dhigtaan camalkiina yaanu idinkaga hoobane ha la imanina buu leeyay nabigu alla subxaanahu wa tacaala akara min daalik intaa ka sii daran naftaada oo aad mahadisaa waxa ay qofka u hogaamisaa cadhada ilaahay iyo fogaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aada u dhegaysa hadda man tacadama fii nafsih wakhtaala fii mishyatih laqiya allaha wahuwa calayhi adbaan man tacadama fii nafsih qofka naftiisu la weynaato wakhtaala fii mashyatih socodkiisuna cajab geliyo oo marba dhan ha wakhtaala fii mashyatihi arkaay maqlaay laqiya allaaha ilaahay wuxuu la kulmaa wa huwa calayhi qadbaan isagu ilaahay u cadhaysan yahay bu qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmaa markale xadiiska nebiga dhegay sal slam wuxuu yidhi man tacadama fii nafsih wakhtaala fii mashyatih laqiya allaaha wa huwa calayhi qadbaan qofka naftiisu la weynaato ee naftiisa waxaan ahayn arki waaya socodkiisuna uu faan iyo kibir uu had iyo jeer ku jiro socodkaan waxaad gelisaa hadalka geli aragga geli hadalka geli wax walba inuu ku faano faanka jecel faanka inuu faano qofku ku faanaa kheyrkiisa odaygiisa islaamtiisa caruurtiisa xoolihiisa aqoontiisa reerka uu ka dhashay qabiilka taasa inaga aad inoo khatara soo ma allah khatar xarb ahliya dagaal intaa kaloo dhan aynu ka adkaana laga yaabaa barreeraha la tartansiinaya iyagana iska daaya haddaba ilaahay baa wada abuurto waa addoommihii ilaahay marka qofka isaguna wakhtaala fii mashyatii socodkiisa ku faana ama reerkiisa ku faana ee sheegta annagu waxaanu nahay samadahan ka soo dhacnay laa shay laqiya allaaha ilaahay wuxuu la kulmaa wa huwa calayhi qadbaan isagoo allah u cadhaysan yahay ayuu la kulmaa idan tacasubka naftaada ee ku dhammaanaya reer aad sheegatid iyo waddan aad sheegatid iyo calan aad sheegatid iyo wax aad sheegatid annagu dadka lama mid nihin alciyaalu ciyaalullah waalcibaadu cibaadullah waalardu ardullah addoommihii ilaahay baan nahay ciyaalkii ilaahay baan nahay dhulkaana ilaahay baa leh yuurisuhaa man yashaau min cibaadihi cidduu doonu ilaahay u dhexalgelaya alla subxaanahu wa tacala ayna almuluuku dawi tiijaani min yamanin wa aynamaa saasatu fi lfursi saasaanu aaway boqorradii yaman aaway ilaahay saba qur-aanka inooga sheekeeyey aaway faris iyo bershiya boqorradii saasaan ee dhulka aan lugayn jirin ee loo gogli jiray dahabka iyo sabarjadka aaway raaxa kulluhum marka adiguna iyo aniguna kuwaasaynu dabada maxaytoole ku haynaa cujbiga ismahadinta ismahadintu waxay qofka u xambaartaa ama ay u horseedaa alkhudlaan inuu ilaahay ku hoojiyo wa cadami tawfiiq tawfiiqda inuu ku agmariyo waaltacarudi lilfitan had iyo jeer inaad fitanka aad maxaytool u babac dhigtid daa'iman leanna maxaa lagaa qaadayaa daboolkii ilaahay baa lagaa qaadaya allahu akbar bal daboolkii ilahay haddii lagaa qaada ka war cawradaadii ceebtaadii dhacaagii wax walba tooshbaa toosh baa saaran marka ismahadintu waxay u horseedaa qofka alkhudlaan hoojin xagga allah xirmaani tawfiiq tawfiiqii baad lagu ag marinayaa waaltacarudi lilfitan daa'iman fitan fitan fitan idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha ayaa daa'iman mutacarid aad ku tahay fitan reerkii fitan saaxiibka fitan dacwadda iyo diinta fitan afartaa diinta aad isla wadaan mushkila maalintay saxaabadu ma ka fureen birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ee asnaamtii maka la burburiyey ee abu sufyaan soo muslimay xaaskiisiina soo muslimtay u nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo cimaamad akhdar ah xidhan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ma hatalat alhamaa'imu bitahtaani almatar cimaamad akhdar ah isagoo oo xidhan oo faraskiisii saaranoo gadhkiisa sala allahu calayhi wasalama intuu soo laabay dhabarkana soo laabay faraskii ku dhacay oo dhabarka soo liiciyey si aan loo si aan loo moodin nin magaaladii furay oo kibraya oo shafka dadka tusaya arkaaya i maqlaaya tawaaduc iyo addoonnimo isaga oo muujinaya qaabuuska faraskiisa meesha hogaanka lagu hayu garhku nebigu ku hayay sala allahu calayhi wasalam makoo dhanna waa isagay u hogaansan tahay waa kuwii xunayn tegey markaa saxaabadii baa is eegay raggii madiine ka yimid intii yareeda iminka soo muslintay maka ka soo muslintay wallaahi bay yidhaahdeen maanta eeg ismahadinta eeg wallaahi bay yidhaahdeen maanta hee inaana cidina inaga badinaynin maanta cidina inaga badinmaysa oo maanta ma yarin haddaynu beder afar ahayn uxudna afar ahayn axzaabna aynu yarayn xamraa'il asadna aynu yarayn ghaswatulmuraysiya aynu yarayn maanta xunayn wax kala si kalaha ina lagu jabiyo tiro ina lagu jabin maayay yidhahdeen dagaalkii bay galeen intii ugu badneedee reer make markaa soo muslimtay baa carartay nebigiiba sala allahu calayhi wasalam afar qof intay ku ag hadheen ayuu hadalkiisii caanka ahaa ku celceliyay ana muxamed ibna cabdilmualib ana nebiyullaahi laa kadib isagoo seef yar haysta ina cabdilmualib baan ahay rasuulkii ilaahay baan ahay been ma sheegayo cid buu agtiisa ka waayay nebigu sala allahu calayhi wasalam markaasuu u yeedhay aaway reer muhaajiriintii aaway ansaartii aaway badriyiintii aaway reer baqara iyo aali cimraan marba quraanka lagu fakaday buugta rag gooniya la doonaya waa raggii baqara iyo cimraha iyo aawo nabigu sala allahu calayhi wasalam waad ka adkacday ilaahay qur'aan dhan buu ka dhigay markay saxaabadu maalintaa ay mahadiyeen tiradooda ilaahay wuxuu yidhi wayawma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tughni cankum shaya وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين حصوصته اذكروا حصوصته ما لنتي دقالك حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وعجبي مركي إذن عجب جلسي ترذينو إذا فربلنتهين كلك إنا تشيغتين فلم تغني عنكم شيئا ترذي إلهي أكتيس وحا إذن كترتي مجرم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت dhulkii aad korkiisa saarnaydeen miyaanu cidhiidhi idinku noqon uma intaa kadib wallaytum dhabarka miyaydan jeedin mudbiriina xaala kownikum idinkaoo cararaya miyaa nebi maxamed ka cararin sala allahu calayhi wasalam marka cuquubadaa khudlaanka ah markii dambe muslimiintu way guulaysteen laakiin jabkii hore maxaa keenay maanta cidinaga badin mayso way iscajabgeliyeen waxa kale oo tawfiiq iscajabintu mahadintu waxa kaloo inoo koosgaray waxay inoo hogaamisaa qofku inuu hawadiisa raaco oo dembigiisaba iska iloobo markaad had iyo jeer naftaada aad mahadinaysid ha walyasacka baytuka wabki calaa khatii'atika wa amsik calayka lisaanaka nin baa nebiga ku yidhi rasuul allah ila dardaaran carabkaaga xiji buu yidhi gurigaagu ha ku deeqo dunuubtii aad gashayna ka oy oo xasuuso wixii dembi aad gashay xadiiskii kale nebiga sala allahu calayhi wasalam qofka mu'minka ahee qalbigiisu iimaanku fadhiyo marka uu gafo ama simbiriirixdo amba dembi galo ama macsiyadii ku dhacdo waxaad moodaa buuyi nebigu sala allahu calayhi wasalam buur ku soo dumaysa warwarka qofka ku dhaca ama almunaafiq qofka munaafiqa ah dembiga marka uu galo macsiyadu marka ay ka dhacdo waxaad moodaa diqsi hormaray ou saa iska yidhi buu nebigu sala allahu calayhi wasalam waxba lama aha idan waxyaabaha uu ismahadintu ay inoo horseedo waxaa ka mid a dunuubtii aan galnay baan ilownaa walasli waxay ahayd dembigii inaynu hee inaynu u oyno axad alculamadii hore saabiqiintaah radia allahu canhum salafka ahaa ayaa habeenkii dhaqan buu lahaan jiray markuu salaada cisho ummadda uu la soo tukado ee uu soo noqdo qolkiisa markuu ku cibaadaysto ku cibaadaysto qolka yaruu deganaan jiray wuxuu ka qoday wuxuu ka qotay wax qabrigoo kale u eg halkaasuu galaa markaasuu loox isku qufulaa markay cagtu iyo jaqaftu ay dhammaato ayuu halkaa ka qayliyaa rabbi irjicuun rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii maa tarakt soo qur-aankuma akhrin allow mar uuni soo saar allow mar uuni soo saar wixii aan adduunka kaga imid haan wanaag u bedele eh markaasuu xabeebtaa markaasuu ooyaa ciidma cid baa maqli waa guri keligii baa ku jira marka naftu halkaa yar u timaado ayuu albaabkii iska jebiyaa markaasuu soo baxaa markaasuu yidhahdaa yaa nafsu haa qad cudti fafcalii maa qad qulti nafay lagu soo celiye iminka eh waxaad imika lahayd samee soo xisaabtan adag maaha xisaabtan adag qoftaa uu la xisaabtamayo ma aha asbuuc yawmiyan habeen walbuu isla xisaabtamaya oo waa sida aniga iyo adigana laga ina laga rabo markaynu ceshihii dhammayno eed carruurtii hagaajisid eed odaygii raaligelisid wax walba aad dhammaysid dalaqa odhana aayar fikir haye maanta salaadihiisay ahaayeen wallahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin xiliyadoodii baan tukaday alxamdulilah rabbi alcaalamiin carruurtii ma hagaajiye haa odaygii ma alxamdulilah dariskii iyo jiiraankii haa wax ma ii ziyaadeen noloshaydii maanta adduunkaygii waxbaa ii ziyaadeen aakhiradeedi maxay tul wax ma siyaasade haa intaa markaa tiyaada alxamdulilah ilaahu adaa i waafajiye intaasoo wanaag ah ilaahay iga aqbal seexo soo warcad ma ama wallahi maanta salaadii doon horta cidhiiri bay gashay casar bay in yar u dhowaatay gabadhii dariska ahaana waanu isku dhacnay jaarkiina waan yar aflagaadeeyey maanta in yaroo xan ahna waanu samaynay markaanu qadaynaynay waxna waan samaynay qoloyin baanu unnay unnay akalnaahum aklan hayad baa saasoo kala he maxaan samaynaa hadda ilaahayow ballan baan kula gelayaa inta inaanay mar dambe iga dhicin ilaahayow cumrigana ii barakee wixii yaraaya iga siibtayna hafuurun kariimun waduudun ra'uufun jaliilun cadiimun ayaa tahay aniguna mudnibun muqasirun ayaana he ilaahu labadaa isku qaadoo addoonnimadaydana ii garo rabbinimadaadana waxa iga sii ilaahoo ahdiyo ballan baan kula gelayaa towbad ma wax weyn ba ma duruus badan ba ma cilmi ballaadhan ba ma mashaayikh baad fatwo ka rabi mise naftaadunbaad habeen walba intaa haddaad samaysid qalbigaaga iyo iimaankaagu iyo taqwadaada iyo khashyadaadu iyo towbadaadu iyo awbadaadu iyo rajaagaaga iyo khawfkaagu intuba sideebay noqon kulla leyla haddaad saamaxaytoon isku xisaabisid soo markaa ma haysid xaasibuu anfusakum qabla waar isla xisaabtama intaan laydinla xisaabtamin acmaashiinana miisaama inta aan laydin laydin miisaamin waa qofka caqilka leh shuuf هذا إمك قلوين كان تجارة هذا أصحاب البخارات بخارات قلوين كان بخار بخارات قشة قيستة قناع سجل إمك اللي هي مية سيحذان هذين إلا حساب تمان هل تعتقد شلمات كم مقل كم مقل هذا بتاع المقل ها إلا لا يضرب حي دين أنت ساينا كم مقل ساسو كلا يجوا نمبر نمبر وأوك بيس يحذان صبها هذا واشرين دولار laakiin naftaadii iyo cumrigaagii iyo aakhiradaadii iyo raaligelintaadii iyo jannadii iyo aakhiro haddaanad noloshaada intaad nooleedba walaashay ka waran marnaba haddaanad naftaada la xisaabtamin intaad nooleedba qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taquumuu lilaahi mathnaa wafuraadaa uma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna waryaadha ilaahay buu nebiga laba laba isku raaca buu yidhi ama mid mid u baxa xisaabtama oo fikira nabi maxamed ma waalna sal allahu calayhi wasalam aayad waxayna leedahay markaa ama saaxiib cidka kuugu dhow waxaa tira maanta waan xisaabtamaynaay balkaalayniyaho waxayla ogow ama keli keli u baxo adigu maxay toole isla xisaabtan idan naftaada ood ku cajab gelisaa waxa ugu khatarta ay kugu ridaysaa waa dunuubtaadii bay ku ilowsiinaysaa qodobka ugu dambeeya waxyaabaha uu geysto iscajabintu dadkaa ku nacaya soo dhab maaha qofka faanka badan miyaana jecel yahay yaba lama jecla anaa sameeyey anaa idhi cadceedu magacaygay ku soo baxday dayaxa anaa la hadlay madaxwakaanaas garanayna wax walba anaa sameeyey wax walba anaa sameeyey wax walba maalintii waan fadhiyo anaa lay weydiiyey faanka faanka faanka faraha badan dadka kugu nacba dadku ma jecla idan intaasoo qodobihi waa mahadinta aad ismahadisaa khatarta ay leedahay iyo meesha ay kuu horseedi karto waxaynu in badan ku celcelinnay dhammaantiin waxa aynu filaynaa oo aynu sugaynaa oo ilaahay aynu weydiisanay oo aynu ku celcelinaynaa gargaar ilaahay sow ma in ilaahay inoo gargaaro ilaahay baan ka filaynaa subxaanahu wa tacaala diinta inuu ilaahay u gargaaro nafaheenna ilaahay inuu u gargaaro waxaan rabna ilaahay inuu ina siiyo waxaynu necabnahay ilaahay inaga qabto inta aynu jecelnahay ilaahay hagaajiyo inoo hiiliyo ina hagaajiyo sow intaasoo dhan shay aad doonayna maaha dhammaanteen qof kastoo inaga midihi in yar qof kastoo inaga midihi xoogaa yar baa u xidhan hoosta oo ilaahay ka doonayaa iyo in ummadda oo dhan uu la doonayo ilaahay subxaana wa tacaala inuu siiyo iscajabinta qofkuu iscajabiyo ama uu ismahadiyaa waxay dib u dhigtaa gargaarka ilaahay bay dib u dhigtaa leesh laanna gargaarkii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inagu yidhi waman nasru ilaa min cindi illaah gargaarka iyo hiilka iyo hooga alla subxaanahu wa tacaala xag allunbu maxatole ka yimaadaa waxaana shardiina looga dhigay waa markan aan nafta la dagaalamayna in leeyahay sanamkan maanta caawa wixii ka dambeeya haynu daldalno ka takhalusno maka daldali karnaa mise waynu tooganaa mise waynu la legtanaa kama mar keliya ma zuulin karne marna isagaa ina legdi marna inagaa ka adkaani taasaa ugu xaqa ugu dhow ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim waa taqaanaa in tansuru llaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum wacada allahu aladiina aamanuu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا intaasoo idin wuxuu ku khatimay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a cujbiga iyo ismahadintuna waxaynu soo qaadanay inay tahay shirkun khafiy shirki dadban oon la arkaynoo la urinaynoo uurkaaga ku jira inuu yahay ballan buu ilaahay u qaaday duulka iimaanka laga helay camal wanaagsan daba dhigay ballantaasi waxa weeye dhulkan khulafo idinka dhigi sidii kuwii idinka horreeyeyba aan u khaliiftay waxaan idiin makini diintiinna aan raalli idinka noqday inay idiin noqoto waa islaamka ah waxaan idinku bedeli cabsida iyo naca dhexdiina yaalla nabadgeliyo ayaan idinku bedeli shardi keliyaan idinka rabaa sida addooni rabbi u caabudo maydin ii caabudi waxna ha igu shariik yeelina intaasuu ilahay aayadda inagu leeyahay jallad qudratuhu wacaduma shacnuh waaya waxaan ku khatimi hal qodoboon isleeyahay waxa weeyaan faa'iido weyn buu yahay oo cudurkan ismahadinta dawo u ah dawooyinkiisu waa fara badan yahay laakiin waxaan isleeyahay dawadan haddaynu aad u qaadanno oynu si joogto ah aan u qaadanno sanamkan u yaraan u yaraan u yaraani waxaa u dawo ah ismahadinta cujbiga attawaaduc attawaaduc dhulka inaad isdhigtid weliba isdhigid dhulka keliya maahee waxaan idhi takallufu tawaaduc isku kallif iska yeelyeel in aad dhulka inaad isdhigtid si aad naftaada sanka inta aad u qabatid aad u dullaysidoo dhulka aad u dhigtid ilaya tacaradti am ilaya aradti idhabii fa innii wallaahi qad dallaqtuki alaaa maalintii cali bin abi aalib naftiisu iyo adduunku ay wax u sheeg sheegeen intuu baxay buu naftiisa la hadlay cid kale ma maqlayso maanaad ii soo banbaxday maanaad ilugoyn naftiisii buu la hadlayaa iga tag buu yidhi saddex baan ku furay aana rajaca aan lahayne sankuu hayaa ka takhalusayaa ha ii iman buu leeyahay ana hay qabsan oo ababakarna waa yidhi radia allaahu canhu addunya waalnafsu waalhawaa washaytaanu kulluhum acdaa'i fa ayna alkhalaasu naf adduunka hawada shaytaanka afartaasaa igu heeran halkeen maraa janno seen u galaa buu yidhi abaabakr sidiiq radi haddaba jannada waa loogu bishaareeyey mubasharun biljanna abaabakr sidiiq laakiin maca daalika wuxuu leeyahay afartaasaa janno iga hor jooga naftayda hawadayda shaytaankii iyo adduunka afartaas ay iga horjoogoon ka tallaabsan maxaytolay kari laayeen tawaaduc alimaamu shaaficiy muxamed ibna idriis shaaficiy raximahu llah raxmatan waasica waradia allaahu canhu oo xayatulcaalim culamaa ummada ka mid ah saaxibilmadhab ah waman yaku cilmu shaaficiyi imaamuhu fasaaxatuhu fii baaxati alcilmi waasicu ninkuu ninkaasi caalim u yahay buu yidhi meesha uu cilmiga ka daaqaa waa beer ballaadhan muxuu yidhi imaam shaafici radia allaahu canhu asmac aad u dhegayso wakaannahu dhakhtar kula hadlayaad moodaa adiga dhegta hoosta intuu kuugu sheego ayuu adig kula hadlaya uurkaaga hoose wuxuu yidhi arfacu nnaasi qadran man laa yaraa qadrah wa akharuhum fadlan man laa yaraa fadlah aan ku celiyo arfacu nnaasi qadraa man laa yaraa qadrah wa akharuhum fadlan man laa yaraa fadlah dad waxaa ugu sarreeya qadar qofka qadarkiisaba aan arkaynin dadna waxa ugu fadli badan qofka aan fadligiisaba ogayn aan arkaynin imaamu shaafici halkaasuu ku tegey xadiiskii saxiixa ahaa ee saxiix muslim ku jire nebigu wuxuu inagu yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo inoo sheegaya ismahadintu dawadeedu inay tahay attawaaduc dhulka oo aad isdhigtaa inna allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafkhara axadun calaa axad walaa yabqii axadun calaa axad rawaahu muslim wuxuu ilaahay ii waxyooday buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam qalbigaaga ku dhegayso dhagaha madaxa kaaga yaalaha ku dhegaysan ismac biaadaani qalbig dhagaha qalbigaaga ku dhegayso haadaa rasuulullah kula hadli wey sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay buu yidhi awxaa ilaya waa ii waxyooday an tawaadacuu waar dhulka isdhiga dhulka isdhiga oo kibirka iska daaya ina allaha tacaala awxaa ilaya an tawaadacuu hee xataa laa yafkhara axadun calaa axad si aanu qofna qof ugu faanin walaa yabqii axadun calaa axad qofna aanu qof u dulmin habka kale haddaad ku akhridid oo waxay noqoni iscajabgelintu iyo ismahadintu waxa ay keentaa faan saynu iminka sheegnay iyo dulmi ayay maxay tolay keentaa oo marka aad naftaada aad buufisid buufisid buufisid sida bahasha yaree ciyaalku ay ku ciyaaraanee naqaska laga buuxiyo ead buufisid eed isku haysatid wax weyn weyn jira imise qadar oo adigu aanad lahayn oo qof kale uu lahaabaad adigu isa siinaysaa iskuma ogolid cid kale lib uma ogolid wanaag cid kale uma ogolid maca inaad og tahay daciifun daciifun daciifin adigu inaad tahay oo cilmi iyo aqoonba laakiin baqyiga nebigu uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ayaa keenta iscajabinta maxaa lagaa rabaa altawaaducu maca allah tawaaduca kow ilaahay la tawaaduc oo waynu tilmaamnay nebigu markuu maka furay sala allahu calayhi wasalam islaan reer madiine ahayd oo ragga ku hadal adkayd ayaa nebiga maalin soo agmartay sala allahu calayhi wasalam isagoo geed hoostii fadhiya saxaabadii iskala fadhiya waxay xidhan yihiin la xidhan sala allahu calayhi wasalam biabi wa ummihu waxay cunayaan cunaya sala allahu calayhi wasalam markaas inta saa u jalleecatay bay ku tidhi eega sida addoommuhu wax u cunaya sida addoommuhu meelaha fadhiya addoommuhu la fadhiyaa bay tihi nebigii waxay filaysa markaa iyada meel sare in la dhigo oo markaasay saxaabadii gabadhii ku dhaqaaqeen iyadoo edabdarra a ku jirta hadalka soo ma markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi dacuuha daaya buu sala allahu calayhi wasalam fawallaahi innii aakulu kamaa yaakulu alcabdu waashrabu kamaa yashrabu alcabdu wa innii cabdullaahi warasuuluhu buu nebigu sala allahu calay wasalam ii daaya buu yidhi gabadha addoon ilaahay baan ahaye rasuulkiisiina waan ahay siday dadkaasi u cunaana waan u cuni meeshay fadhiistaanna waan fadhiisa suufu tawaaduc rasuulallahi sala alla slam xaatim muxuu ku soo muslimay islaan reermihiioo waddada maraysa oo nebiga sala alla slam waraysanaysa oo uu nebigu madaxuunu luxaya sala allahu calayh wasalam ilaa inta ay dhammaysanaysay iyadu ay ka dhaqaaqaysay kama dhaqaaqin nebigu sala allahu calayhi wasalam amaah baa nebiga lagu lahaa sala allahu calayhi wasalam nin reer baadiye abaa ku lahaa markaasaa intuu halkaa qabtay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo uu soo gundhiyey oo qoortii shariifka nebigu sala allahu calayhi wasalam casaatay gundhintii ayuu ku yidhi yaa banii cabdi manaaf innakum qowmun mutul isaga maahayna reer bani cabdimanaafo buu yidhi duul waxaa tihiin amaahda marka aad qaadataan aan laydinka helin waa rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam oo amaah lagu leeyahay allaahuma salli calayka sayidii yaa rasuul allah yaa abalqaasim allaahuma salli calayka sayidii yaa rasuul allah oo ilaahay uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam buuraha dahab ma kaaga dhig ah nebi melik ah ma kaa dhigaayo boqor ah markaasuu yidhi may addoon baanahay rasuul ilaahay ah maalinna hela oo mahad celiya maalinna gaajooda oo sabro buu nebigu sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga magaalada dhexdeeda waddada ku haysta oo le nasii amaahdaanu kugu lahayn cumar bnu khataab baa seef la soo cararay bakhtigan munaafiqa igu daabuu yidhi anaa aqaana jidka uu maraya saasuu nebi maxamed ula hadlaya sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu yidhi daa cumarow cumarow daa cumarow daa isagana waxaad ku amartaa inuu wuxuu igu leeyahay si wanaagsan ii weydiisto anna waxaad igu amartaa buu yidhi cumarow waxa la igu leeyahay si wacan inaan u bixiyo buu nebigu sala allahu calayhi wasalam hada rasuulullah atawaaduc tawaaduca uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ina barayo waxa uu dilayaa maxay ismahadinta sujuudi salaada dheer cibaado dheer caaisha radia allaahu canha dembigaagii horeye kii dambe miyaan la dhaafin afalaa akuunu cabdan shakuura addoon mahad celiya inaan noqdo maxay tolay miyaanan ahayn cumar bn khaaab radia allaahu canhu allaahuma salli wasallim wabaarik calayk cumar radia allaahu canhu ayaa isaga oo faraskiisii saaran oo khaadimkiisii la socdo cumarna saddexdaa iyaga oo ah daabad la korayo iyo cumar iyo khaadimkiisii oo ku heshiiyey inay daabadda saddex qaybood u qaybiyaan mar cumar koro mar khaadimkiisu koro marna faraska ay daayaan ha nastaana ilaa ay gaadhayaan min madiina ilaa masjid alaqsa markii miftaaxa masjid alaqsa cumar loo soo dhiibay radia allahu canhu arda ilaahay wuxuu qadiray markay madiinatmasjid alaqsa ay soo galeen inuu ahaa markii uu cumar hogaaminayay faraska khaadimkiisuna uu faraska saarnaa markaasaasay u socdeen baa meel dhooba ah oo biyo ku qoyey ayay noqotay cumar inuu dhex maro u faraskii qaadiyo abaa cubaydata bnu jaraax radia allaahu canhu amiinu haadihi alumma radia allaahu canhu ardaa ayaa meel dheer ka soo cararay cumaroo wuxuu arkay meel dhooba ah soo maray oo dharkii ka wada uskagoobay markaasu intuu qabtay buu ku yidhi naga daa buu yidhi sidan ha ku qaabilin madaxda reer masjidil aqsaa way jecel yihiin faankay jecel yihiin dharkanaan kuu keenaya dharkan xidho buu yidhi intaynanu qaabilin kuwan markaasaa cumar wuxuu ku yidhi radia allaahu canhu yaa abaa cubayda low hayruka kaana qaalahaa alla khayrkaa muu yidhaahda buu yidhi washiyareed buu haystuu alla khayrka ah muu yidhaahda buu yidhi naxnu kunnaa adillaa فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله دل بين أهين لقح عابد مشركين عزة إيا الشرف إيا علم إيا سرين بحق الله إنه تمدو قدر كيني كرلو قاضي maalintaynu kaa ku doorsanno dulinimadii iyo dhar la xidho dullinimadii baan dib ugu noqon doonaa buu yidhi abaa cubaydo radia allaahu canhu ardaah isagoo dhoobadii ku taallo ayuu masjid alaqsaa galay kiristaankii hayey maftaaxa buu yidhi buuggeega waxa ku qoran ninka nebi maxamed sala allahu calayh wasalam ummaddiisa ka mid ah ee aannu maftaaxan u dhiibayno dharkan iyo qaabkan inuu yahay baa ku qornaa kayrka hadduu iman lahaa maftaaxa kumaan siiyeen buu ku yidhi haadihi ummatu muxamedin sala allahu calayhi wasalam maahan intuu cumar geeriyoodee khanjarka lix jeer laga taagay ayaa sariirtii la duldhigay markaasuu ku yidhi cabdullaahi ibni cumar ibn alkhadaab aabbay qaado dhulkay dhig markaasuu aabba dhulka maxaan kaala doonaa dhabanka buu yidhi ciidda ii dhigoo ciidii soo qaadoo dhabankayga ciid marmari buu yidhi leesh yaa waaladii buu yidhi aabbo yaa aabbo anta saaxibu rasuulillaahi baa tahay sala allahu maxaad khaliifadiisii baad noqotay diintii waad u hiilisay jihaad baad gashay cid maa dulmin cadaalad maantan adiga oo tukanayaas lix khanjar lagaa taagay maxaad dhulka isku dhigasaayood dhabanka ciidda ugu qodaysa ilaahay baan ka baryayaa buu yidhi oon leeyahay ilaahayow dhabankaa dhulka yaalla cadaab ha gelini baan leeyahay alla subxaanahu shuufi tawaaduc haadaa rasuulullahi sala allahu calayh wasalam waxaa lagaa rabaa kadalik ilaahay saaba ula tawaaducday naftaada la raba inaad la tawaaducdid adna yaanay kula weynaan nabiyullaahi muusaa la diray fircoon baa la yidhi u tag baktiga gaal ilaahnimuu sheegtee shaqo ka soo qabaa layidhi hawl degdeg ah hawl degdega ayaa layidhi ka soo qabo nabiyullaahi muuse intuu shafka qaraacday muu odhan keligay baa nebi oo hawsha anaa ka soo bixiye wuxuu qirtay hawsha loo diray waxyaabahay u baahan tahay in lagu fuliyo qayb ka mid ah inaanu haysan oo ay ka mid tahay aftahanimada iyo hadalku inaanu haysan buu ogaaday markaasaa wuxuu yidhi waa akhii haaruunu huwa afsaxu minii lisaanan fa arsilhu macya rid'an yusadiqunii innii akhaafu an yukadibuun nabiyullaahi muuse muxuu qirtay naqsi buu qirtay soo maha nabiyullaahi muuse halkan wuxuu ku qiranayaa aayaddani fircoon iyo haamaan iyo qaaruun iyo masar iyo jiise iyo madaxdii joogtay inuu keligii u badheedho inuu rabo qof ka aftahansan oo maxay sameeya rid'an garab istaaga marka uu hadluu nebi muuse yidhaahdo rasuulullah baan ahay mid daba istaagoo yidhaahda haa waa rasuulkii ilaahay yusadiqunii u sheega inaan dhab ahay innii akhaafu an yukadibuun inay ibeeneeyaan baa rabbi subxaanahu wa tacaala ka baqaya tawaaduc naftiisii buu gartay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nebiyullaahi yuusuf waa looga sheekeeye qur-aankaa uga sheekeeyey gabadhii waxay ku dhigtay dulmigii walaalihii waxay ku sameeyeen jeelkii lagu xidhay riyadii kadib in la yidhi boqorkii baa riyoodoo si degdegaa laguugu baahan yahaye guriga madaxtooyada caawa kaalay qof sagaal sanno xidhnaa oo layidhi boqorkii ku xidhay ayaa si degdega caawa kuugu baahan soo ma degdegi lahayn nebigaa yuusuf wuu diiday ma baxaya buu yidhi gabdhihii dembigii galay bal waxa ay igu qoonsadeen dib iskugu noqdo oo anoon laysoo saarin baraa'a degdegii ha ii timaado soo qur-aanku saa ma ahayn nebiyullaahi maxamed dhegaysa sala allahu calayhi wasalam oo walaalkii fi ddiini waalcaqiida nebiyullaahi yuusuf la sheekaysanaya wuxuu yidhi raxima allaahu akhii yuusufa walaalkay yuusuf allah u naxariista buu yidhi dhegayso akhii yuusuf allah ha u naxariisto hee low ataanii alrasuulu bacda tuuli alxabsi la asractu alijaaba haddii ninkii loo diray nebi yuusuf inuu ka saaro jeelka degdeg haddaan anigu buu yidhi nebigu meesha nebi yuusuf joogi lahaa oo intaa aan xidhnaan lahaa oo laygu yidhaahda caawa bax dhaqsaan u bixi lahaa buu nebigu sal allahu calayhi wasalam hee laakiin nebi yuusuf muxuu yidhi irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu nisba nebi maxamed muxuu qiray markaas sal allah sl walaalkii nebi yuusuf muxuu u qiray darajo ayuu u qiray nebi maxamed sal sl waa ta ina laga rabo nafteenna marka aan ka adkaanayno inaynu walaalaheen u qirno waxa ina dhaamaan waxa ay haystaan waxa ay ku wanaagsan yihiin oo aan la isxaqirin oo aan la isxaqirinoo mawaahibta iyo qadarka walaalka iyo walaasha ay leedahay inaad sheegtid ood u qirtid arrintaa waad igu dhaamtaa taa waad naga fiican tahay xagga maamulkaadaa ku fiican xagga dacwadaadaa ku fiican xagga heshiisiintaan kaaga fiicanahay wixii way isdhammaystirayaane wax kaamili maxaytoolay ma jiro inahaas ayaan insha allah tacaala ku khatimi wasala allahuma wasallam wabaarik calaa maxamed wacala aalihi wasaxbi jazakum allah